halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale hirarka efemyada ee qaar ka mida geeska afrika iyo internetka v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha janawari waa laba sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimo waxaa idinla socodsiinayaa caashe ibraahim aadan caashe cudiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
gaari waa qarax u dhintay maartay sabaa shaqaalaha caadiga ee weli oo maartay ma jimcaha suuqa ka soo adeegsan meel iskuolka banaankiisa hal wiil oo shaqaalaha ee iskuolka waardiyaasha baa ku dhintay afar qof oo kalena dhaawac ku daray laba macbaa ku daafiyaan iyo laba soomaalina
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulqaadir xodey oo ah maamulaha dugsi ku yaala gaalkacyo oo maanta qarax lala beegsaday waxaana uu ka warramayaa khasaarihii uu geystay waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale adaacaddeena fiidnimo ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah weerar ka dhacay duleedka baydhabo oo ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda soomaaliya barnaamijka faaqidaada toddobaadka xubinta amuuraha islaamka iyo qodobo kale aad maqli doontaan marka horese warka caalamka inta la xaqiijiyey hal qof ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacantay kadib qarax ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur ay la socdeen macalimiin wax ka dhiga iskuul ku yaala magaalada qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ilaalada iskuulka sidoo kalena inta badan dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay yihiin macalimiin u dhalatay dalka kenya qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay dhulka meel u dhow albaabka iskuulka waxaana uu qaraxu dhacay xilli ay macalimiintu sii galayeen iskuulka dhinaca kalena wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu goordhoweyd ka dhacay agagaarka isgoyska taleex ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xidhay baabuur marayay meel u dhow taleex oo ka tirsan degmada hodon ee magaalada muqdisho wararku waxay sheegayaan in hal qof oo saarnaa baabuurkaasi inuu dhintay qofka saarnaa ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha shirkadaha gooya tigidhada diyaaradaha ilaa hadda ma cadda cidda ka dambaysay weerarkan hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegta qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalada muqdisho iyo deegaano badan oo soomaaliya ah
mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ayaa la wareegay markab nooca xamuulka qaada ah oo ay saaran yihiin ilaa iyo afar boqol iyo konton qof oo magangelyo doon ah kadib markii ay ka carareen shaqaalihii markabka waa markii labaad ee toddobaadkan gudihiisa ay ciidamada ilaalada xeebaha talyaanigu ay u gurmadaan markaba noocan oo kale ah diyaarad helikabtar ah oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ah ayaa ku degtay sagxadda markabkan markabka oo ku safrayay calanka dalka siralion ma saarayn wax shaqaale ah waxaana markaasi ka baktiyey mashiinadii isaga oo ku sugan xeebaha koonfur bari ee dalka talyaaniga mas-uuliyiinta talyaaniga ah ayaa ku qiyaasay in dadka saarani ay gaarayaan ilaa iyo afar boqol iyo konton magangelyo doon ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruura ka soo cararay dagaalada dalka syriya horaantii toddobaadka waa horaantii toddobaadka dad soo galooti ah ayaa laga badbaadiyey markab kale oo kuwa xamuulka ah oo ay ka carareen shaqaalihii waday dadka baadi goobaya burburka diyaaraddii air asia ayaa sheegaya inay xilligan isticmaali doonaan qalabka biyaha hoostooda wax ka baadha si loo raadiyo meydadka iyo burburka diyaaraddii rakaabka ahayd ee air asia mas-uuliyiin u dhashay dalka indonesiya ayaa sheegay in ilaa hadda la helay ilaa labiyo labaatan meydkaas ka mida diyaaraddan ayaa siday boqol iyo labiyo lixdan qof oo isugu jira rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda kuwaas oo la waayey maalintii axadda cimilada oo aad u xun ayaa caqabad ku noqotay in lasii wado baadigoobka goobaha la filayo inay yaalliin burburka diyaaraddii air asia taas oo ka hor istaagtay inay dadka waxquusaa ay hoos u dhaafaan soddon ilaa konton mitir si ay u baadigoobaan hadhaaga diyaaradda iyo meydadka rakaabkii diyaaradda sara
wanaagsanayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan sidai aad warkaba ku maqlayseen hal qof ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacantay kadib qarax ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo walla maanta insha allah waxaa qarax iskoolka iyo mediska gaalkacyo waday meel iskoolka banaankiisa mataqaanaa baa qarax ka dhaca magarat
raalli ahaada dhegeystayaal cidlad farsamo ayaa na soo dhex gashay qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur ay la socdeen macalimiin wax ka dhiga iskuulla ku yaala magaalada qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ilaalada iskuulka sidoo kalena laba ka mid a dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay yihiin macalimiin u dhalatay dalka kenya haddaba ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya la fadhiya ayaa khadka taleefonka ee gaalkacyo kula xiriiray maamulaha dugsiga maxamed cabdulqaadir xudey wallala maanta insha allah waxaa qarax ku dhacay badinta iskoolka iyo mediska gaalkacyo waday meel iskoolka banaankiisa mataqaanaa baa qarax ka dhaca magarata waan gartay iskuulka halkuu ku yaalaa bal horta marka hore iskoolka wuxuu ku yaalaa magaalada gaalkacyo ku yaalaa gaar ahaan xaafada garsoor maaragta goobta qaraxu ka dhacay iyo dugsiga bal haddaad eh, xidhiidh ama intay isu jiraan haddaad sawir naga siisid waa meel danjeelka iskoolka ku jira ugu yaraan labaatan mitir magarata Ba- bas baad ii sheegtay in qaraxan lala beegsaday a gaari baa qarax loogu dhigsaday maartay inta badan shaqaalaha caadiga ee waday oo mataqanaa jimcaha suuqa kasoo adeegsan marka ay suuqa gudaha kasoo noqdeen ma garata waan gartay marka gaadhiga qaraxu ma gaadhiga ayuu dhexdiisa ka dhacay ma debadu kaga yimi inta ka war haysaan ilaa waay hadda meel qarax qarax qarax wadada ku aasanaa way mataqanaa sida ee, qolyaha booliiska ay sheegeen maartay iyo meesha marka fiiro qarax wadada dhinaceeda ku aasanaa a koob iyo tobankii ee, barkii adu barqanimo En- xilligii salaada jimca loo socdeen waan gartay khasaaro intuu leegyahay marka ilaa hadda Een, hal wiil oo shaqaalaha ee, iskoolka waardiyaasha baa ku dhintay Een, afar qof oo kalena dhaawac fuudda
En, afarta qof waxaa lal- waxaa lanoo sheegayaa inay ku jiraan dad u dhashay dalka kenya marka imise qof ayaa dalkaas u dhashay imisaas soomaali ah
laba macalin baa ku jira kiyaan iyo laba soomaaliya ma garata laba macalin oo kenyaan dhaawacduna waa dhaawac fuud ma garata marka ma macalimiinta keliya kenyaanka ah ee dugsigan wax ka dhigay ahaayeen mise qaar kalaa jira Ah, ma macalimiinta eh, dugsiga ka wax ka dhigayay shaqaalo kale oo soomaaliya dhammaan dadka ka raacay ma garata marka dugsigan oo kale en, arday intee la-eg ayaa dhigata
Eh, runtii dugsigan arday een, kun eh, ka badan baa dhigata waa dugsi hoose dhexe sare ay isugu jiraan labada macalin ee dhaawacu soo gaadhay en, dhaawacooda dad sawir kooban naga siisid waa dhaawac fu- waa dhaawac fudud imtixaan laba dhaawac fudud imtixaan way eh, way sheeke- way sheekeynayaan macalimiinta ma garata waan gartay oo xilligaa baska iyagu la socdeen Ah, baska baska ay ku jiraan mataqaana baska ay ku jiraan ilaa hadda boolisku ma idiin sheegeen en, cid loo qabtay falkan oo kale may boolisku eh, waxay yidhahaan baaritaan baa ku jirnaa weli imtixaana gadaal baan insha allah hadii la yidhahdo waanu kasoo sheegaynaa wuxuu warbixin imtixaanay sida xalku yahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulqaadir xodey oo ah maamulaha dugsi maanta macalimiintiisa lagu weeraray duleedka magaalada gaalkacyo waxa uu khadka taleefonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar
haatanna baydhaba ugu yaraan lix qof ayaa dhimatay siddeed iyo toban kalena way dhaawacmeen kadib markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ay lahaayeen ciidamada dowladda oo ku taalla duleedka magaalada baydhaba dadka dhintay ayaa isugu jira labada dhinac haddaba mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray iskoorimaadka aroornimadii saaka ayuu ka bilowday duleedka magaalada baydhabo halka lagu magacaabo iskudarka oo sideed kilomitir u jirta magaalada baydhabo wuxuu bilowday dagaalka markii weerarkadiis ay kooxda shabaab kusoo qaadeen bar kontarool oo ciidanka dowladda ay ku sugnaayeen ilaa lix qof ayaa ku dhimatay dagaalka siddeed iyo toban qofoodna way ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada ku dagaalamay iskudarka gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin biikole oo v o a la hadlayay wuxuu sheegay in dagaalka uu soconayay muddo ka badan laba saacadood kooxda shabaab ee weerarka soo qaadayna ay ku guuldaraysteen inay la wareegaan koontaroolka iskudarka laba iyo tobankii ayaan goobta tagaanay iyadoo qabadda gabaabsi ay tahay magaalada ka baxay halkaas waxaan ugu tagay muxuu ahay dagaal dhareer inuu ka dhacay sidaa daraaddeed goobtii waxaan ugu tagay maxaa idhahdaa saddex dhimasho ah iyo sagaal qof oo dhaawac ah Eh, kadibna nimankii muxuu ahay waa jabeen way ka carareen meesha waana dabagalnay wuxuu kaloo xusay biikole in shabaabka ay ahaayeen kuwo aada u hubaysan oo watay gaadiidka dagaalka Ee, baabuuray waxay wateen waa way carareen meeshii maxaa la yidhahdaa waxaanu isku daynay in dhanaayada maxaa haddii wax dhaawacay jiraan ayaga kaareen aan fiirina waxaan ogaanay dhaawacooda inay qaateen oo jiiteen oo meel walba dhiig uu daadsan yahay uu dhacay kabacdan waxaa yiimid maxaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed baa loo yimid waxaa kalen ugu soo biiray ciidamada amsom ee gobolada etoobiya hor baan u dhaqaanay ilaa adaga haween baan gaarinay nimankii muxuu ahay way sii carareen alaayahaan waan soo noqonay weerarada kadidka shabaab ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waa mid aan ku cusbayn deegaanada koonfur galbeed habeennimadii xalay ay ahayd markii sidoo kale kooxda al-shabaab ay weerareen magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool halkaasi oo iskoorimaadyo uu ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kooxda al-shabaab inkastoo iskoorimaadkaasi la xaqiijiyey inuusan wax khasaaraha geysan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inoo soo diyaarisay caashe ibraahim aadan caashe cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaa maanta maalintiisii labaad galay sannadka cusub ee laba kun shan iyo tobanka si la mid ah sannadihii kuwan ka horreeyey waxaa sannadkan laba kun shan iyo tobanka uu dadka soomaaliyeed ugu dhashay iyadoo ay weli wax badan qabyo ka yihiin taas oo ay kow ka tahay amniga oo meelo badan oo dalka ka mid ah oo ay caasimadda muqdisho ugu horrayso aanay weli caga adag ku taagnayn sanadkii la soo dhaafay ayaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa uu ahaa sanad ay gacanteeda soo galeen degaano badan oo ay horay u maamuli jireen ururka al-shabaab haddana waxay u muuqatay in dowladdu aanay si wanaagsan uga faa'iidaysaneyn guulahaasi ay gaartay haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaa waxaannu ku lafaguraynaa waxaa dadka soomaaliyeed shacab ahaan iyo dowlad ahaanba ay qabsan karaan sanadkan hadda bilowday ee laba kun shan iyo tobanka iyo halka ay tiigsan karaan iyada oo laga shidaal qaadanayo wixii laga bartay khaladaadkii horey u soo dhacay waxaa barnaamijka igala qaybgalaya sheekh cabdiraxmaan maxamuud faarax janaqow oo ka mid ahaa ururkii maxaakiimta islaamiga oo hadda ku sugan waddanka jarmalka marwa caashe geella diiriye oo ah guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka oo ku sugan magaalada garowe iyo sidoo kale abuukar cawaale qaadiid oo ah nin u ololeeya bulshada marka ugu horreysa dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a marka xigta bal waxaan rabaa in aan ku bilaabo sanad cusub ayaa hadda dhashay mid khayrla allaha nooga dhigo bal waxaa dadka soomaaliyeed shacab ahaan iyo dowlad ahaanba ay sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo tobanka ay qabsan kareen laakiin aanay qabsan oo u suurto geli waaye bal dhinaca dowladda oo kale haddii aanu ku horeyno sheekh cabdiraxmaan janaqow ku horee bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin dhammaan saaxiibada khadka ku jira oo barnaamijka ka qayb qaadanaya iyo odinan idaacadda iyo v o eda iyo dhammaan shacabka waan salaamaynaa sanad wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tan kale runtii dowladdu way dadaashay dadaalkeeduna dadaal muuqda weeye runtii anigu sida ay saadaashayda ama fiirintayda odoradkaygu u yahay inay iyadu ka hadashaaba si kasii fiicneyd oo nin dhaansha kaafaan jecel waxyaaba badanay qabatay oo masalan amnigu maaragtay meel wanaagsan buu gaaray wax wanaagsan oo muxuu ahaa dowladnimada lagu sii dhowaanayo oo runtii ay uga nasiib badnayd dowladihii ka horreeyey ee kumeel gaarka ahaa ayaa jiray misaal waxaan u qaadan karnaa hadda amniga oo kaleeto waxaan u qaadan karnaa oo kale dowladihii hore waxaaba balaayo ku dhigay waxyaabo badan oo maaragtay muxuuha iska horjeeda oo caalamka siyaasadihiisa kamid a tani waxayba nasiib u yeelatay waxoogaa inaad mooddo dunidii inay ku heshiisay markan soomaaliya dhanka loo kaxaynayo taas laftigeedu nasiib ay iyagu leeyihiin bay yay noqotay higsiga hadda la wado oo maaragtay runtii meel wanaagsan laga gaaray inkastoo aan fari ka qodnayn dee runtii dadka soomaaliyeed maanta waxay dareemayaan in ay u jeedaan halka ay u socdaan oo maaragtay dawladdaana runtii tilmaanteeda iska lahayd oo waxqabad la la dhihi karo maanta halka loo socdo waa la wada fahamsan yahay jidku ha iska dheeraado marka waxaan dhihi karaa runtii waxa la qabtay waa wax muuqda waxa dhimanana kasii badan waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan oo kugu soo noqon doonaa janaqow waxaan sidoo kale isla su-aashaas siinaya caasho geel caasho bal ra'yigaaga sanadkan waxa dadka soomaalida ah gaar ahaan dowladda soomaaliyeed oo dadku ay inta badan indhaha ku hayaan u qabsoomay bismillahi raxmaan raxiim horta caasho adiga iyo bahda ee v o eba waad salaamayaa midda labaad waxaan rabaa inaan saaxiibada igula jira ee doodana aan salaamo waxaan rabaa inaan fursadan uga faa-iideysto shacabka soomaaliyeed oo sanad cusub u dhashay inaanu ku wada duceysano inuu sanadkan ilaahay nooga dhigo mid nabadeed mid barwaaqo mid horumar qalbiga iyagana aanu wada gashano dhammaantiyo saadaal fiican iyo filasho wanaagsan marka haddii aan dib ugu soo noqdo su-aasha runtii sanadkii laba kun iyo afar iyo toban alxamdulilah waxaan dhihi karaa wanaag badanna waa jiray iyo guulo la taaban karo waxaa sidoo kale jiray tabashooyin iyo iyo dibudhacyo ayaa jiray waxaan rabaa dhowr inaan kasoo qaado sida uu sheegay walaalkay waxaa jiray mxuaha waxaa saldhigtay dowladnimadii hay-adihii dowladda ayaa horumar iyo guulo badan gaaray horumar badan baa laga sameeyey dhinaca maamul goboleedyada hadda ayaa waxaa jira kuwo la yegleelahayo oo loo heelan yahay waxaa horumar laga sameeyey dhinacyada private sectorka haddii aan iraahdo oo dad badan oo ganacsataa iyo qurba joog ay wadanka kusoo kordhiyeen horumar badan xirfado badan iyo maalgashi badan oo ay dalka geliyeen adduunka ayaa noo soo jeestay oo muxuu ahaaye sidii uu soomaaliya maamul wanaaga uga taageeri lahaa haddana waxaa jiray khilaafyo hareeyey runtii dowladnimada oo aanu dhihi karno ama dowlad goboleedyada guud ahaan oon dhihi karno horumarkii la filahayay wax badan ayaa xoogaa dib ugaga dhacay waxaa kaloo aanu oran karnaa tiirarkii ugu waaweynaa oo yacni ku yaala hiigsiga oo kamid ah heshiisiinta sanadkii lasoo dhaafo waxaan isleeyahay wax badan dowladdu kama qabanin oo waxaa loo baahan yahay sanadkan kale in dabcan focuska la saaro waxaan weli sidoo kaleeto wadanka waad og tahay barakacyaal badan ayaa kusoo qaxay oo dagaaladii iyo abaarihii ay keeneen waxaad moodaa inay soomaaliya meel walba ka degan yihiin guri dabaqa oo lagu shaqaysanayo oo dhaqaale ka muuqdo iyo iyagii buul ka hoos dhigtay oo dhibaato haysato marka taasna waxaa fiicnaan lahayd in dadku waxay ahayeen beeraley xoololey bay ahaayeen in muxuuha meelaha nabadu ka jirto dib loogu cesho si ay noloshooda dib ugu bilaabaan wax soo saarkana kaga qayb qaataan waxaa sidoo kaleeto iyagana dhacay dad badan oo wadanka wasku ool u ahaa ayaa la dilay yani sanadkii laba kun iyo afar iyo toban oo weliba siyaabo kala duwan loo dilay waxaan kale oonu dhihi karnaa ciidanka soomaaliyeed yani ma awoodin inuu wadanka oo dhan muxuu aha uu amnigeeda wada qabsado taasoo aanu ognahay inaanu inta badan ku tiirsannahay ciidan shisheeye iyadana waxaan ka dhihi karaa waa waxyaabo la qaban kari lahaa oo xoogaa dowdhac nooga jiro waa tahay aad baad umahadsan tahay abukarac waale dhinacaaga isla su-aashaasi waa idin salaamayaa dhammaan marwa caasho geele iyo sheekh cabdiraxmaanba waxaan oran karaa runtii inkastoo anan siyaasiyan anigu in badan aan u duundaloolin haddana waxaan ka fiirin karaa waa ilmo socod barada tallaabadii uu qaado marba kufaya marka kufitaanka inaan la fiirina waa boodi la dhaho la dhiirigeliyo fikirkaasaan anagu aaminsanahay marka waxyaalaha la oran karo runtii wa waa qabsoomeen waxa ugu weyn ugu muhiimsan qulubta shacabka baa waxaa gashay hididiilo ah inay wadankii soo hagaagayo inay muqdisho mugdigii ka baxday inay muqdisho ay ku dhiiradaan qurbajoog badan ganacsadayaal badan inay ku dhiiradaan inay maal gashadaan oo ay ku kalsoonaan karaan taas laftigeeda baa waxay leedahay miisaan weyn dhinaca dowladda dowladdu runtii waa dadaaleysay intaas hiigsiga cusub iyo iyo dowladaha shisheeye waxay noo qabanayaan anigu ma saarayo muhiimadda ma saarayo shacabka waxa ay qabsan karaan waxaan u arkaa in dibudhis badan bilaabmay dadku inay maalgashi wadanka ku bilaabeen in ay loo arko qurbajoog badan oo kusii socota wadanka dowladuna waa kufaysaa waa dhacaysaa laakiin insha allah waxaa la oran karaa wixii bal naga qaldamay aan wax ka barano oo aan ku dabaqno sanadkan hadda bilaabno insha allah waa tahay aad baad dhammaantiin u mahadsantihin waxaan rabaa su-aal kale su-aashaasi waxay tahay sheekh cabdiraxmaan janaqowna carabkaad ku dhufatay caasho sidoo kale iyana carabkay ku dhufatay inkastoo qayb ahaan aanay wada taataabanin haddana laakiin marka aad fiiriso dowladda horumar badan way samaysay haddana dad badan waxay aaminsan yihiin in qaabkii la rabay in dadka soomaaliyeed lagaga faa'iideeyo horumaradaas la gaaray in aanay dowladdu samayn tusaale ahaan waxay dadku aada carabka ugu adkeeyaan in sanadkii laba kun afariyo tobanka inay kusoo beegantay xilli al-shabaab awoodeedii ay inta badan wiiqantay degaano badan oo al-shabaab ay haysatay laga saaray oo dowladda gacanteedii soo galay haddana aanay dowladdu ahmiyad ballaaran aanay siin oo khilaaf dhexdeeda ay ka dhammaan weyday marka waxyaabaha ay dowladda u baahnayd in sanadkan hadda dhammaaday laba kun afariyo tobanka ay diiradda saarto ay ka faa'iidaysato hase ahaatee ay gabtay maxaa kamid aad isleedaha hadaad bal wax ka xusto cabdiraxmaan janaqob runtii waxaan u kala qaadayaa laba qodob oo midna uu yahay amniga midna uu yahay siyaasad midka amniga haddaan ugu horeeyo dhibaatada in badan dadka oo dhanna u muuqata runtii aniga aadna igu muuqanaysay oo aan mar walba dhisanaya waxaa ugu weyn ciidamadu marka ay meel xoreeyaan oo ay guula gaaraan inay halkooda iska fadhiistaan oo aanay hore usii socon taas oo runtii dadkii dhib ku ahaa dhab dhib ku noqotay oo ay dadkii muxuu ahaa beledii ay weli iska kor fadhido iyaguna ay u muuqdaan oo aanay hore u tallaabsanayn oo sanad iyo muddo dheer la fadhinayo taasi runtii waxay ahayd wax dadkii xitaa niyadjab ku riday oo xagga amniga halkii ay dawladnimadii filay ay filayeen inay soo gaarto inay dawladdiiba culays ku noqotay oo iyaguna dawladduna ay meel fadhiyaan kuwii kalena ay hor fadhiyaan marka shacabkiina ay sii barakacayaan oo duruuftii kusii adkaanayso runtii taasi waxaan isleeyahay waa wax laga badbaadi karay inkasta oo ay ciidamada shisheeyo lagu tiirsan yahay ay taas inteeda badan anigu aan runtii saari karo haddana dawladda laftigeedu kuma eedla ayaan isleeyahay midda labaad meelaha dawladdu ciidankeedu ay gaaraan oo amnigoodu runtii uusan aada u fiicnayn marar badan markii ciidanku meel xoreeyo amnigii gudaha ayaa loo baahan yahay sida booliiskii oo kale marka amnigii ayaa sii xumaanaya marka haddii meel la tago taasina runtii waa meelo badan bay ka muuqataa xiriirka dadka oo aan muxuu ahaa la hagaajin ama aan si kale u dhehe khitaabka dawladda ku wajahan ama fariinta dadka ku wajahan oo aada runtii u daciif ahoo xiriirka dawladda iyo shacabka khaasatan hogaanada shacabka odayaasha dhaqanka iyo dadka indhaha u ahee ummadda shacabka hogaanka u ahoo xiriirkoodu uusan aada iyo aada u fiicnayn iyo sidoo kale ugu dambeyn haddaan dhaho dagaalka fikirka oo aan dawladda waxba uga bilownayn taa waxaan ula jeedaa markaan waxyar faahfaahiyo raggan ay ishayaan ciidan iyo xoog keliya ma ahee fikirna way ku dhisan yihiin marka haddii ciidan ahaan loo jebiyo laakiin ay fikir ahaan u nool yihiin aan waxna laga qaban runtii waa hawl culus oo halkeedii fadhida marka dagaalka fikirka oo ku saabsan dhinacaas iyaga dawladda wax weyniba ugama bilowda dhanka siyaasadda markaan u gudbo siyaasadda runtii waxaan dhihi karaa iyadana wax badan oo la qaban karay ayaan ayaa gaabis badan ka muuqda aan ugu horeeya dastuurka oo runtii muxuu ahaa turxaan bixin badan u baahan oo xataa hadda madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxa iska qabsanaya ad arkaysan inta badan waxay ka timaadaa aniga aragtidayda waa dastuurka dastuurkii oo marka turxaan bixin badan u baahan oo aan aada wax looga qaban garsoorkii dib u heshiisiintii guddiyadii axsaabta siyaasadda oo iyaguna fadhiidahoo aan horey u dhaqaaqin tirakoobkii oo aan fari ka qodnayn guddiyadii wixii hawlihii la rabay higsiga lix iyo tobanka in muxuua lagu soo afjaro hadda sanadkan oo kale inay wada dhammaad yihiin oo diyaar garow maaragtay isla wada socda dhinac walba horumar laga rabay marka taasoon isleeyahay wax badani kama qabsoona oo muxuu ahaa gaabis badan oo runtii aniga iga muuqdo walow haddana caqabadaha ay jiraan oo aan u wada jeedno caqabada badanoo oo sabab u ah haddana waa runtii inahaasaan aan tilmaami lahaa aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan janaqow caasho geelle aan ku laabto caasho geelle waxaa tahay guddoomiyaha guddiga dib weegista dastuurka baa tahay intaas oo caqabadood oo uu taataabtay sheekh cabdiraxmaan janaqow waa kuwo jira oo laysla qiray markaad bal adiga dib u fiiriso adigoo taana ku daraaya waxyaabaha la qaban karay ee la sixi karay ee fursadda loo helay ee haddana la gobay sanadkii tegay maxaa ka mid ood ka taaban lahayd caashawad waa mahadsan tahay walaalna wax badan buu mxuaha runtii iftiimiyey dawladda sideedaba waxa weeyaan muxuaha shacabka ayay ukhidmaysaa haddii ama dib udhac laga sheego ama dhaliil laga sheegana guuri bay u tahay maxaa yeelay waxay saxaysaa muxuu ahay sanadkan wixii ay qaban lahayd intaan dawladda ugan waxaan jeclaan lahaa walaalka wuxuu soo qaaday dastuurka anigu waxaan ahay guddoomiyaha guddiga dib eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed la dhegeysanaya iyo walaal cabdiraxmaan oo laga yaabo inuusan in badan uusan ka ogeyn inaan u iftiimiyo markii ugu horreysay dastuurkii la sameeyey oo dawladda soomaaliyeed loo sameeyey iyo dastuurkan wax badan bay ku kala duwan yihiin dastuurkii dawladii hore ee markii hore la sameynayay wuxuu ahaa dastuur banka-uuna oo ay runtii inkastoo aqoon-yahano soomaaliya ay ka shaqeynayeen haddana labada waxay u miyeysanaa waxay ahaayeen dhinaca maalgelinta iyo dhinaca mas-uuliyaddana waxaa hayay dad ajnabi ayaa hayay waxyaabihii laga bixiyay waxaa kamid a waxyaabihii hadda isqabsiga ugu dambeeyey ee dawladda marka dib eegista lagu sameynayo annaga guddigayaga waxyaabihii marka ugu horeysa madaxaga kusoo dhacay waxay ahayd in loo baahan yahay dastuurkan mas-uuliyadiisa iyo maalgelintiisa in ay yeelato dawladdu iyo shacabkeeda ay yeeshaan taas waa midda dibudhaca keentay maxaa yeelay xiliyadii wax la sameyn lahaa waxa ay u badnaayeen xiliyadii khilaafku jiray runtii laakiin guulo badan ayaa jiray oo guddiga ka shaqeynayay waxa dadka iskale in loosoo bandhigay rabtaa in lagala shaqeeyay rabtaa marka wax badan oo runtii ay wadiilo fiican oo ka hagaagay baa jira oo awal muxuaha dhibaato badan jiray haddana cashar baan ka baranay waxyaabihii hadda isqabsiga ahaa marka dastuurka sidaas ayuu yahay haddana waxaan rajeynaya marka dawladda cusub ay bilaabato in muxuu aha la dardargelin doono muxuu ahaay hawshiisana si fiican loo gudageli doono dadka shacabka una ay qeybnida wax ka qaadan doonaan midda dawladda haddaan u gudagalo dawladda runtii waxaa la gudboon waxa waaye muxuu ahay talooyinka la siiyey inay dib u milicsato sanadkii lasoo dhaafay waxyaabo badan oo runtii aad sheegteen ay qaban kartay baa jiray oo duruufo keeneen oo la qaban waayey marka dib milicsigaas waxa uu keenayaa in ay fiiriso waxyaabihii ka khaldamay waxyaabihii ay qaban kartay waxyaabaha loo baahan yahay oo hadda inay tubta saartay tusaale haddaanu soo qaadano midaan hadda shuruucdan dejintooda loo baahan yahay oo hiigsiga in muxuu ahay doorasho xalaala aan helno oo cadaalad ku dhisan oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin dastuur muxuu ahaye loo codeeyey oo dadku kuwada qanacsan yihiin in la helo waxay u baahan tahay dadaal weyn oo muxuu ahay runtii dawladda looga baahan yahay hadda sanadkan two thousand fifteen in ay gasho sidoo kale waxaa looga baahan yahay inay kordhiso oo weliba culays saarto dib heshiisiinta ay saadha maxaa yeele dadkan waa diriray waxay u baahan yihiin waxa waaye inay iscafiyaan waxay u baahan yihiin in ay muxuu ahay dabaysha qabiilku ay ka tagto waxay u baahan yihiin in ay muxuu ahaayey ay mabaadii iyo ku heshiiyaan iyo soomaalinimo iyo isjacayl iyo nabad iyo walaaltinimo inay ku heshiiyaan sidoo kaleeto ee dadkan barakacay runtii waa dad soomaaliyeed xaq bay dawladda ku leeyihiin waxaa loo baahan yahay in iyada laftirkeeda la maalgeliyo kii beer ka yimid si wadanka wax soo saarka soo badriyo kii beer ka yimid in muxua beertiisi lagu cesho oo qalabkii beeraha iyo wixii gacan qabsi la siiyo kii xoola ka yimid oo xoola gooyo kii ka yimid meel kale oo wadanka laftirkiisa la dareemo dawladnimada qof kasta dareemo aan cid gaarho dareeminin waxaa loo baahan yahay sidoo kaleeto wadanka waxaa jira dad dhalinyaro badan oo muxuu ahay jaamacadaha kasoo baxaysa gudaha iyo dibadda oo wadanka imaanaysa oo runtii aad aragtid in qaar badan oo kamid ah ay tahriibaan markay wadanka rajo ka waayeen waxaa loo baahan yahay dawladda mudnaan siiso dadka dhalinyarada ah oo ay xirfado u abuurto oo ay shaqooyin siiso oo dadka iyaga waaweyn aanu dareeno in muxuu aan la taliyayaal u noqono dadkaas la dhiirigeliyo taasna dawladda waa loogaga baahan yahay waxaa looga baahan yahay in ciidamada ay culays saardha iyo amniga saarto maxaa yeelay amniga ilaa anagu aan la wareegno oo wadan muxuu ahaaye xora aan noqono oo anagu madaxdayada ilaalino oo dal iyo dibadda m gudaha iyo dibadda meel kasta ciidankeenu uu waxeeyo waxa weeyaan wax badan ayaa iyadana dibudhac ka imaanaya waxaa loo baahan yahay hadda qolada laga shanqariyey dadka dhimanaya waa soomaali ama ha ku dhintaan qolada mucaarad kasoo horjeeda dawladda ama ama dhinacan ha ka dhintaan minusku wuxuu gelayaa waa soomaalida waaye waxaa loo baahan yahay dawladdu inay naxariis la fiiriso inay dib heshiisiin samayso inay soo dhaweyso in xirfadihii cabdiraxmaan ka hadlay oo ah inay fahamto xirfadaha mabaadiida lagu kala duwan yahay laftarkeeda ay dib u eegto waxaa loo baahan yahay annaga ma rabna in dad naga dhinto dhinacna uu nooga dhinto marka waxaan ku bilaabay sanad nabadeed iyo horumar baan rajeynana taasna dawladda loogaga baahan waa tahay caasho waxaa loogaga baahan yahay laftarkeeda waa tahay waa tahay aad baad umahadsanta waxyaaba badan baa taataabat waxaan rabaa marka in aan dhinaca dawladda kasoo gudubno bulshadii soomaaliyeed waa qayb kamid ah hogaankii ha haysa laakiin haddana markaad fiiriso waxa dalka hadda maalgelinaya horumarka inta badan dhinaca uu ka socdo waa dadka soomaalida ah oo qurbaha ka imaanaya kuwii gudaha joogay oo isku biiray oo wadankii hadda maalgashi ku sameynaya oo weji cusub guud ahaan wadankii u bixiyey hase haatee marka dhinac laga fiiriyana weli amnigii aad moodo in weli uusan caga adag ku taagnayn oo mararka qaar dhinaca muqdisho kale markaad fiiriso iyo koonfurtaba ay qaraxyo iska dhacayaan xilli walba dad saad carabka markii horeba ku dhufatay dad qiimo leh wakti kasta la dili karo marka bal waxaan rabaa abuukar bay su-aashaana u gaartay abuukar maadaama hadda bulshadii aad ka mid tahay dadka soomaaliyeedna ay abuukar qaadiid kugu naanaysaan ma jirta awood ay leeyihiin dadka shacabka ah oo ay wax ku meel marin karaan oo ay wax ku bedeli karaan aada iyo aad aada iyo aad qof walba oo oo ilaahay abuurtay awood uu siiyey waxaa kaloo aada runtii waxyaalaha aan adduunka uga duwanahay ah hankii waalidiinteen nooga tageen oo ahayd ilmaha yartahay markuu dhasho baa kor inta loo qaada waxaa la dhahaa ilaahow kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa anfaca taas macnaheed waxaan ula jeedaa qof walba soomaaliya waxaa lagu ababiyaa inuusan noloshiisa keliya maarayn oo u hanqaltaagay inuu dalka iyo dadka u waxtaro qofku wax wuu tari karaa waxaa ka roon baan oran karaa oo aan aragnay sanadkii lasoo dhaafay waxyaalihii lagu xasuustay kamid tahay haddii aada fiiriso dhinaca baraha internetka goobaha social mediada fikirada laysku dhaafsado waxaa dad badani waqtigooda ku dhuminayeen dawladii xaggee mareysa yaa dhacay yaa lasoo wadaa yaa magacaabay waxaan anigu runtii aan aada u riixi lahaa inay dhalinyarada iyo dadka shacabka ahi aysan dawladda ku mashquulin iyo qaladaadkeeda wixii ay saxoo ay sameeyaanna ay dhiiro geliyaan wixii kalena si asluubeysan oo dhisan ay u tilmaamaan laakiin iyagu waktigooda inta badan ay geliyaan war anigu maxaan qaban karaa nin walbo soomaaliyii maxaan dalkayga u qaban karaa soomaaliya marka dadku waxay dhahaan baa burbur badan baa dhacay baaba badan baa dhacay laakiin ninkii doonaya inuu soo baxo dalkiisa wax u qabto sida kale haddii loo ro ataalla fursad aan adduunka intiisa kala oolin oo ah fursad qof walba hadduu meel xanjo ku dhegsado qof walba hadduu meel ku mintado uu kasoo dhalaalo waa waa wax dadkuna u qirayaan taasna aniga ka markhaati ah dadku way garowsanayaan waa lagu yiri istaagayaa marka waxaan odhan lahaa dadku juhdi ha geliyaan arrinta ah security iyo caasha carab ku dhufatay waxaan leeyahay security ama ama ama arrintan welwelka ahe nabadgelyo la-aan tahay meel walba way taallaa wixii aan ka mudaharaadaynay bahdilkiina lagu sameynaya ahayd wadamada dariska ah south africa maalin walba ganacsatayaasha inta lagu dhacaa lagu kufsadaa madaxa laga garaacaa marka waxaan leeyahay qofka ganacsiga waa inuu uhiiliyaa dhulkiisa waa inuu dhahaa xamaray intii wadan kaleo afrikaana laygu jiidi lahaa at least halkaana aasaya lay asturayaayo oo oo hantidii aan uga tagana waxa ay dhaxlayaan dad soomaaliyeed iyo dadkaygii marka waxaan rabaa runtii dadku inay sanadkan soo socdo qof walba oo dhalinyaraa ama ama nin odaya ama shacabi inuu isdhaho isweydiiyo war anigu maxaan u qaban karaa wadankayga mad in laga wada sugo dawladdu maxay qabanaysaa dawladdu maa dawladdu waa shaksiyo yar yaroo isu tegay oo iyaga laftigoodu dadaalayo wax raba inay bedelaan konton caqabadoodna ay u dheer tahay intaasna ay usii dheer tahay dawladihii hore siyaad barro kale allah unaxariistee muusan maysan lahayn social mediada iyo qalabkan hadda haragga laysaga siibanayo fadeexadda leh oo afar iyo labaatan ka sac laysku dacaydeynayo kelmad sir ah oo villa soomaaliya ku qarsoomi karta aysan jirin oo wax walba ay banaanka yaallaan waa tahay waxaan rabaa marka qalabkaas ha loo isticmaalo si dib u dhisid ah oo la buunbuuninayo oo oo la dhiiragelinayo inuu qof walbaahi uu dhaho alla ilahay maanta badalkayga io baahna maxaan u qaban karaa waa tahay waxaan rabaa marka marka laga soo tago dawlad maadaama shacabka soomaaliyeed hadda ay u muuqdaan dad baraarugsan ay u muuqdaan sida abuukarnu carabka ku dhuftay ay jiraan bara bulsho oo dadku ay isku weedaarsan karaan fikradaha ay jiraan misleediin waxaa la soo gaaray xilligii qof waliba waa waa shaksi kasta oo soomaali ah uu kaalin ku yeelan lahaa bal in hore loo dhaqaaqo oo xilligii dadka bal ay ka fekeri lahaayeen bal iyaguna wax qabtaan oo wax qaban karaan maxay kula tahay cabdiraxmaan janaqo runtii waa wax wanaagsan waana kaalinta looga baahan yahay dadka laftigooda dawladnimadu ma ahan qeybta siyaasadda iyo muxuu ahaa waraasta dawladda iyo xilalka dawladda dadka haya ee dawladnimadu inta salkeeda ugu weyn ama qeybteeda ugu weyn waa shacabka waaye haddii aanay shacabku wax qabanin oo aysan isku tashanin oo qof walba kaalinta ku aadan waajibka ilaahay saaray uusan inuu kasoo dhalaalo uusan dhinaciisa dayac ka imanin hadduusan ku fikirin ee uun indhaha loo taago ninka markaa xilka haya ee ku magacaaban muxuu qabtay muxuuse oyad iyo ammaan intaba maaragtay muxua isaga un la falanqeeyo runtii tallaab wax ku oola lama gaarayo anugu marka waxaan rabaa inaan idhaahdo shacabka soomaaliyeed ha bartaan hana ku dadaalaan in ay kaalimahooda waajibka iyaga u yaalla ay ku mashquulaan sida saaxiibkay abukar uu hore u sheegay ee aanay ku mashquulin qof kale ceebihiisa iyo dabagalkiisa taasna anugu waxaan dhihi lahaa tusaale aan usoo qaadano shacabka turkiga mathalan shacabka turkiga waxaa ka jira waxa la yidhaahdo alwaqf alkhayri oo ay aada u fahamsan yihiin waqfi alkhayriga waxaa loola jeedaa annagu waqafka marka la yidhaha waa arrin diinta ku saabsane inuu qofku wax dadka wax tara intuu maal geliyo uu yidhaahdo markaa dadku ha ka faa'idaystaan si lacag la-aana masalan waxaan ka naqaanaa anagu masaajida la dhisayo iyo waxyaabo kooban oo aanu aada u badnayn laakiin taasi ma aha mid ku kooban goobaha cibaadada keliya wax walba oo ay dadku u baahan yihiin masalan waxay shacabka turkiga ku guulaysteen in ay ku tartamaan ganacsatada muxuu ahaa turkigu wax alla wixii adeega bulshada ku saabsan in uu maaragtay muxuu aha qof qaato masalan meel lagu dabaalanayo oo kale oo dadku ay ku dabaashaan badda meelaha dadku ay u dabaal tagaan inta marad wax badan haddii la isticmaalo waxaa ka dhasha wasaqo dadka ka haraysa sida wixii ay isticmaaleen waraaqo ay meesha maarata uga tageen baco iyo waxyaabo lamida ama xitaa wasaqda meesha dadku ay keenayaan oo ay muxuu ahaa ku reebayaan wasaqdaa ka dhalanaysa goobaha lagu dabaasho in biyaha la nadiifiyo shirkad baa qandaraas ku qaadanaysa lacagna ma ahan ee iyadaa ilaahay u dhawaanayso ajar ka rabta jid baa burbursan jidkaa burbursan buu yay shirkadu dhisaysaa oo iyadu maalgelinaysaa wax lacagaho adduunyana kama rabtay ajar bay ka rabtaa goobihii waxbarashada isbitaaladii muxuu aha goobihii caafimaadka yacni meel walba oo runtii dadku ay si guud u leeyihiin oo danta guuda in ay dadku maalgeliyaan dabeetana ay ilaahay muxuu ahaa ajar uga doontaan waa wax diinteenuna ay aada u ammaantay dawlado badanina ay ku horumareen marka shacabkeenu taa ha barto baan dhihi lahaa anigu siyaasadda ha loo daayo dawladda dadkuna horumarka dalka ha ka fikiraan aad baad umahadsantaha sheekh cabdiraxmaan jaraqow adaa carabka ku dhuftay taasi waa marka ay gaarto dhaqaale iyo horumar marka ay gaarto laakiin hadda waxaad moodaa in dadka soomaaliyeed ay nabadiiba weli ka laalan tahay oo qof waliba xataa oo rabo in waddankii uu si boqolkiiba boqoloo u maalgashto uu mar waliba uu konton boqolkiiba uu cagta la soo gelayo dalkii oo taana ay ugu wacan tahay dhinaca ammaanka laakiin markaad fiiriso shacabkii waa tallaabo tallaabo ma kuu muuqataa in shacabka bal marka hore hadda ay diiradda saaraan bal inay nabadii ka shaqeeyaan oo tusaale ahaan haddii ay arkaan wax qaldan ama wax nabadii caqabad ku ah bal inay xataa taas kala shaqeeyaan dowladdii amaba ay iyagii qudhooda iska qabtaan ilan ilan iyagii buu caqabad ku yahay makula taha marka shacabka inay iyagii la wareegaan in ay arrimahooda ammaanka iyo horumarkoodii iyagu si gaara uga fikiraan intay dawladda fiirin lahayeen aan caasho siiya su-aashani adoo raalli cabdiraxmaan kusoo noqon doonaa caasho waa mahadsan tahay walaal anigu labaan u kala qaadi lahaa mid waxa weeye bahda shacabka naftiisa maxaa laga rabaa asaga naf ahaan shacab ahaan maxaa laga rabaa midna waxaan muxuu aha u qaadanayaa muxuu ahaye maxay iyagu qaban karaan oo dawladda ay muxuu aha gacan ku siin karaan sidaan la soconno muxuuaha dawladdu shacabku waa dawladda dawladda u shaqeeya oo muxuuha baa shacabku dawladdu shacabkay u shaqeysaa midda ugu horeysa waxa waaye shacabka looga baahan yahay ina iyaga laftarkooda is-cafiyaan oo wax isku quuraan maxaa yeeley haddii aysan waxna isku quurin isna cafinin maxaa kaa horeeyay yaa fiican maanta qof baa sar dheer dhisanaya qof baa ka xumaana ile miskiinkii shal halkaan jooga maanta sar dhistay muxuu maamul baa waxay sameysanayaan wanaag iyo muxuu ahaaye horumar sameynaya waxaa la leeyahay colaad baa loo abuuraya marka waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inay shacabku iscafiyaan waxaa loo baahan inay wax isku quuraan inay kala faa'iidaystaan ina inay walaal yihiin gartaan midda kalena waxaa waa inay dib heshiisiin iyaga dhexdooda iska sameeyaan mise dawladda kaliya ka sugan oo beelbeel ay ka bilaabaan xaafad xaafad ka bilaab degmo degmo gobol gobol darisyada muxuu ahay aadahan wixii ka cuslaadan markaas ay dawladda la raadsadaan midda kale oo labaad waxaa waaye waxa iyagoo ay indhahooda ku arkaan inay dawladda u tilmaamaan ma aha keliya sida walaal sheegay in ay muxuu ahaye dawladda aflaatanka sacan eedeeyaan ama meediyaha muxuu ahaye ka complain gareeyaan ama labadii qof oo waxweydaada ay muxuu ahaye waxyaabo kasoo jeesa waxaa loo bahay inay dawladda u sheegaan waxyaabaha ay dawladduna wax ka qaban karto matalan tusaale hadii lasoo qaado adduunku wuxuu qiimeeyaa oo micno ugu fadhiga waxa weeye waa ciidanka noocyadiisa iyo macalimiinta iyo dadka adeegyada caafimaadka oo dadka wada faa'iidaysanayaan marka waxaa loo baahan yahay inay dawladdu marka hore u sheegaan shacabka oo yidhaahdaan qofka ciidanka markuu dherigsan yahay xaaskiisii muxuu aha wuxuu cuno haysto walwal dadaalo uusan qabin si fiican buu muxuu ahaaye nabadda uga shaqeynaya muxuu derbi jiif noqon mayo noqon mayo mid dadka dhaca sidoo kale meelaha caafimaadka oo dadka dhan imaanayaan isbitaalkii dawladda ay leeyihiin waa in qofka shaqaalaha uusan ka walwalqabin uu waxado ee uu ka walwal macnaha wax ku filan haysta sidoo kale loo bahay dhalinyarada laftarkeed in loo muxuuha loo cesho muxuu ahay dhaqan celin la siiyo oo dhaqan la abuuro oo dadka xafiisyada jooga iyo madaxda lacagta laga jaro dadka muxuu ahay laisleeyahay nabadday wax ka soo celin karaan in la sameeyo taasuna waxa weeye waa mid looga baahan yahay waxaan odhan lahaa oo kaleeto oan kusoo gebagabeyn lahaa dawladda waxay u baahan yihiin shacabku inay dawladda kala shaqeeyaan laanaheeda maaha marka layada la shaqeeya madaxweynaha xafiiska hor istaaga maaha oo yaan la shaqaysan ama wasiirka hor istaaga maahan waxaa jira laamihii dawladda xafiisyadii kale kale wixii talo ah oo ay u baahan yihiin waxaa la rabaa in ayaga kala shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay qolada meediya oo idinku a ka mid tihiin wixii maxaa constructive oo oo muxuu ahaye wadanka ku taraya oo ama muxuu ahaaye aan dhibaatada iyo khilaafka ka shaqeynin keliya inaad muxuu ahaaye sheegtaan laakiin haddii qof kasta uu dhibaato sheego oo maalin walba markaas tiraad horumar baa la gaarayba walwal kala sii abuurmo idinka laftarkiina inaa qayb qaataan baa la rabaa waxaa la rabaa in gacan laga geysto dastuurka ansixintiisa dastuurka waxa waaye waa heshiis bulsho dadka u baahan waxaan rabnaa inaan muxuu ahaaye hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban aanu ku noqon dhibaato iyo isdoorasho marka waxaa loo bahay dadku inay fududeeyaan shalay oo kaleeto waxyaabo adkaa ayaa maanta fudud waxaa kamid a federalismka shalayto waxa weeyaan dad baa marka magaciisa lasoo qaado lafta jeega goosin jiray laakiin maantay waxaad arkaysaa dadkii inay ismaamulo goboleedyo iyo ay ku mashquulsan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inay dadku waxyaabaha ka khaldan si loo saxo ay la shaqeeyaan cid kasta oo hay-ada oo shaqeynaysa waxa kale ugu kusoo gabagabay waxa waaye inay dadku dadkooda wax ku oolka ah wax u quuraan oo ay iska horumariyaan maxaa yeelay qofka wax kuoolka haddaad oo maxaa biyo kuu samayn lahaa oo koronto kuu gelin lahaa oo jid kuu samayn lahaa haddaad tirahdo waa qabiilo waa four pointy five reer hebel waa haystaan booskoodii oo mid hadhowta muxuu aha meeshiina uu fadhiyo mid kursi buuisa waxba tari mayso waxaa la rabaa si wadanku horumar u gaaro in dad badan oo isku cid ah oo isku qabiilo oo walaalo ah oo waxtara oo wadanka ku taraya in layska horumariyaa loo baahanya dadkuna inay intaa bartaan iscafiyaan aad baad dowladana sidaa lagula shaqeeyo waa tahay caasha aad baad umahadsanta waxaan rabaa in aan bal dhinaca abuukar aado abuukar waxay dadku kugu yaqaanaan qaadiid oo magacaasna aan filayo inuu kugu baxay kaalintii aad ka soo qaadatay in dalka britain qaadka laga joojiyo dad badan waxay aaminsan yihiin in qof shaksiya uusan waxba qaban karin oo far keligeed foolma dhaqda yidhaahdaan haddana laakiin markaad fiiriso wax waliba qof unbaa bilaabi lahaa bal waxaad wax yar nooga sheegtaa waxyaabihii suuro geliyey in qaadka london laga joojiyo iyo siday ku bilaabatay si kooban walaala waxay ku bilaabatay nin dee jabka soo maraan ahaa runtii mar badan baan ka sheekeeyey oo anaa cuni jiro xanuunkiisa iyo kuleylkiisa i taabtay waxa mar walba i motivate garanayo i dhiirigeliyay aan la harsan waayana waxay ahayd waxaan u jeeday wiil yar oo dhalinyara kacadcad oo had bahaalahayd waxaan u arkay waajib diiniyeena oo saarnaa inuu yahay wiilkaas burburka ku socdo waxaas munkurka ummadda burburinaya hor istaag sirta la oran karo maxaa dhaliyay guushaasna waa run soomaalidu waa ku maamaadaa far kaliya foolma dhaqdo laakiin keligay maan ahayn dadku way kusoo biireen dhalinyaro hooyooyin anigu mar walba waxaan dhahaa guusha ingiriiska waxaa suurageliyey hooyooyinkii soomaaliyeed ee sujuudda ku oynayo lahaa ilaahow wiilkaas quusan waayey maalin uu guusha gaarsiiyey ilaahow bahalkaas naga jooji ku hayay marka sirta guushaas waxaa la oran karaa waxay ahayd waa joogtayn socotay sagaal sano oo aan marna loo kala laga kala joojin niyadda oo laga ilaaliyey inay quusato iyo yoolka oo noo caddaa waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan janaqow waxaan rabaa bal hadda qaladaadkii waa taataabanay sidii looga faa'iidaysan karana waa taataabanay sanad cusub baa hadda dhashay waa laba kun shan iyo tobanka sanadkan xaggee la tiigsan karaabaad is leedahay oo haddii la isku dayo dadka soomaaliyeed oy dowladdoodiin horkacayso ay gaari karaan si kooban runtii anigoo ka bilaabaya qodobka laftigiisa kii ka horreeyey qodob wax yaroo kasoo haray anoo uga faa'iidaysanaya fursadda dadka soomaaliyeed waxa ay maanta qabsan karaan dawladda inta aanan u gelin xagga amniga waa hor waa waa furaha horumarka haddaan amni jirin wax tallaabahoo la qaadi kara ma jiro sidaan hore usoo sheegayna dawladda soomaaliya maanta jidkii dawladnimada way ku taagan tahay laakiin inay ka midho dhalisaay waxay ku xiran tahay sida ay hadba ugu dhowaato hadafka la rabo ama ay muxuu ahaa uga samatabaxdo caqabadaha hor yaallo oo ka ka celinaya iyo waktiga ay ku soo gebagabayso ay ku qaadato ay ku ayay ku xiran tahay haddii dadka soomaaliyeed amnigaas marka gacanta laysugu wada geeyo oo sida aad hadaayata afka ku dhufatay qofka soomaaliga ahi uu isagu mas-uul iska saaro inuu amniga qeybtiisa ka qaato masalan soomaalida nimanka muxuu ahaa leh meheradaha hoteelada oo kaleeto adduunka ma jiro qof hotel seexan kara isaga oo aan laga qaadin oo aan laga qorin documentiga uu wato si qofka halkan seexday loo ogaado qofka maanta halkan soo galay si loo ogaado adduunka taasoo kale dawladduna inay horseed ka noqoto shacabkuna inay fuliyaan baabuur marka laga kireynayo qofka documentigiisa ayaa laga qaadaa ma aha qofka waa aqaanaa iyo keliya maaha wax walba oo tallaabahoo la qaadayo amnigii bay ku xidhan yihiin haddaan amni la helin maadaama aan horumar la helayn oo nafti iyo maalkii midna badbaadaynin waa in muxuu ahaa dadkii ay amnigii ay ay muxuu ahaa ka wada shaqeeyaan aad baad umahadsantihiin dhammaantiin abuukar cawaale aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan janaqow sidoo kale nacaasho aadna aad baad umahadsan tahay ka qaybgalkiina barnaamijkan aad baan idinkaga mahad celinaya dhammaantiin intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay gala qayb galeen sheekh cabdiraxmaan maxamuud faarax janaqow oo ka mid ahaa ururkii maxaakiimta islaamiga oo hadda ku sugan waddanka jarmalka iyo marwow caasha geelle diiriye oo ah guddoomiyaha guddiga dibweegista dastuurka oo joogta magaalada garowe iyo sidoo kale abuukar cawaale qaadiid oo jooga magaalada london intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeenii cawaysnimo caasha maxay noo xiga waxaa inoo xigaa barnaamijka aan sidoo kale aanu uga faalloonno arrimaha islaamka waxaana soo diyaariyey xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaadna ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal maalinta sabtida ee beritoole kuna beegan saddexda bishani januari taariikhda hijiriyaduna ay tahay labiyo tobanka bisha rabiicul awal waa taariikhdii uu dhashay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam guud ahaan dalalka islaamka iyo caalamkaba waxaa ka socda u diyaargarowga munaasabado arrintaasi lagu xuseeyo gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ee soomaalidu ku badan tahay ayaa sannad walba lagu dhigaa xuska munaasabadaasi sheekh maxamed cabdi caafi imaamka masaajidka nuurul iimaan kana mid ah qabanqaabiyaasha munaasabadaasi ayaa nooga warramay arrintaas xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sano gaala dab ay caabudi jirta damiyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'ida daahiriyey nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waa uu soomay waana uu weyneeyey markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa wuxuu yidhi waa maalinkii aa dhashay qaabkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood midda koowaad markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ah ayaa la akriya oo nabigu usoo dejiyay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi midda labaad nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi midda saddexaad nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa siirada nabigana la baraa dadkana waxun laga reebaa waxaa fiicana la faraa midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan marka qaabkaan u dhigaynaa waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabiga u tacdiimiyaan annaguna maantay haddaan nahay dadka muslimiinta oo north america ku nool inaan meelo badan iskaga imaanayno oo ku qabanayno gobolka minnesota minneabolis hoolka shirarka convention centerka marka qaabka noocaas ayaan u qabanayna insha allahu tacaala dadku waxay kauga soo qayb gelayaan gobolkan aan joogno si fiican baa loo gaarsiiyey hadda rag culamaa oo badan ayaa boqolaal gaarahaya ayaa kontonka ifteed oo maraykan inta soomaalida u badan tahay weliba ka imaanaya waxaa nagala soo qayb gelaya nin shiikha oo caalim ah oo maraykana oo liyaa shakiix yarodis waxaa naga soo qayb gelaya laba nin oo culamo ah oo iyaguna u dhashay wadanka masar dhammaan ragga culammada oo maraykan dacwada ka fidiyana waa ku martiqaanday in badanoo ka midna way nagala soo qayb gelayaan laakiin dhinac kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamka waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mida culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya awalan horta walaal dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sal alla alay wasalam way jecel yihiin wayna weyneeyaan waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha saxaabadii rasuulka sal alay wasalam isaguna kama dardaarminoo mawlid halay dhigo muuna dhihin saxaabaduna mayna samaynin taabiciintana mayna samaynin kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay xafladda iyada ah yani shareecada ma waafaqsana laakiin rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha siday dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneyneyn xaasha lila nabigu waa nagu wen yahay waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan naftiyo maalbana in loo huro ayaa loo baahan yahay laakiin xafladaasi shareecada ma waafaqsana in la dhigo diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan dadku inay fahmaan midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara yani ama wax kala iibsiga ama nolosha midna waa cibaadaadka wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah alaslu fi lmucaamalaat alxil wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeye mooyaane oo markaa qofkii yidhahda shay mucaamalaadka kamid a waa xaaraan daliilkeen baa laleeyahay aad ku xaaraantinimaysay laakiin cibaadaadku asalku ma banaana cibaadadu way xidhan tahay waa tawqiifiya lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil qofkii cibaado la yimaada waxaa laleeyahay cibaadadan maxaad daliil u haysaa saasay horta u kala duwan yihiin masalada dadka in sunnada nabiga la baro taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay laakiin waktiga goonida ah maalmaha goonida ah loo cayumayo wey waxaan hadda ka hadlayno tawqiidka iyo iyo timingka yaan asal lahayn laakiin weliba hadda nabiga sal alla alay wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunadiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan ayaan ayaan habooneyn waa in la wadaa mar walba bil walba la qabtaa oo jimco walba laga hadlaa oo maalin walba laga hadlaa oo aan wakti gonin leanna marka dambe dadku waxay u fahmayaan in nabiga sal ly slam siiradiisa iyo taariikhdiisa xilligan oo keliya ay ku kooban tahay bay dadku u fahmayaan mustaqbalka dambe laakiin sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mida culimada qabanqaabinaysa munaasabadda mawliidka ee beri lagu wado in lagu qabto magaalada minneabolis xarunteeda shirarka ayaa difaacaya in munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nebiga caleyhi salaatu wasalaam arrintaas annagu waxaan u aragnaa muddo koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu tawxiida wax ka sheegno qorshana uguma jirto laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood mid waxay tahay waxay yidhaahdaan nabigu ma samayn si abubakarna ma samayn middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxaa la deliishada in dib ugu laabtaan waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishado maahan laakiin waxaa la deliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno boq oo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxaa kamid a qur-aankaani ma qorneen xilliga nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyhi waxaa kamid a xadiis qoran ma jirin waxaan sarsi iyo naxwey usul fiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma samayn noqon mayso waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishadaa mar walba man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad xadiiskaas waxa weeye waa sax waa xadiis jira waa xadiis sugan laakiin maa laysa minhu weye waxaa nabigu diida salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi annaguna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidca yihiin ee maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo haddii marka warku aan iskusoo duuduo kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnadii nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hala bilaabo ma xilli nabiga hala bilaabane haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga iskhilaafsanayn haddee ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diidan inay keenaan marka waxaan leenahay walaalaha diidan naguma cusbo waana ognahay haddii naloo keeno mas'alo saxa maba la keenahaye hadda inaan qaadana diyaar u nahay waana waxa aan doonayno inaan aan aan mar kasta diidna ku salayno haddii kaleetana waxaa leenahay islaamka yaa la kala dilin dadka khayrka samaynahayna yaa la hor istaagin waa intaasan kusoo gaabinaya
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu hidin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya barnaamijka umuuraha islaamka halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo weli si toos idinkaga baaqaysa magaalada washington iyo mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo caalamka oo dhan o aad nagala socotaan v o a somaly com goordhow hees macaan ayaanu idinku nasin doonaa hase ahatee bal ismaaciil oo stuudiya la fadhiya mar kale ha noogu celiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn mahadsanid caasha inta la xaqiijiyey hal qof ayaa dhintay afar kalena way dhaawacantay kadib qarax ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacayo qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur ay la socdeen macallimiin wax ka dhiga iskuul ku yaalla magaaladaasi qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ilaalada iskuulka sidoo kalena inta badan dadka dhaawacantay ayaa la sheegay inay yihiin macallimiin u dhalatay dalka kenya qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay dhulka meel u dhow albaabka iskuulka waxaana uu qaraxu dhacay xilli ay macallimiintu sii gelayeen iskuulka dhinaca kalena wararka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu goordhoweyd ka dhacay agagaarka isgoyska taleex ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa la sheegay in uu ahaa mid lagu xidhay baabuur marayay meel u dhow taleex oo ka tirsan degmada hodon ee magaalada muqdisho wararku waxay sheegayaan in hal qof oo saarnaa baabuurkaasi inuu dhintay qofka saarnaa gaadhigaasi ee dhintay ayaa la sheegayaa inuu ahaa ama ka mid yahay shaqaalaha shirkadaha gooya tigidhada ilaa hadda macadda cidda ka dambaysa weerarkaasi yeeshee ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegta qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalada muqdisho iyo deegaano badan oo soomaaliya ah aad baad umahadsan tahay ismaaciil haatanna waa codka fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta balanbaalis
sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo barbarkana daruuru laga beegan yiino waaguna beryaayo barbarkana daruuru laga beegan yiino waaguna beryaayo berdihii magooliyo aubaxi gadal baxay balambaalis qalimale balambaalis qalimale balambaalis qalimale balambaalis qalimale hadbalaanka booda cadnaibidhaanta hadbalaanka booda cadnaibidhaanta biligtaadi waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay biligtaadi waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay
balis qalimale xasan aadan samatar heestaasi waxay gebagaba u tahay idaacaddeenii fiidnimo caashe cuudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar ayaa washington kala socodsiinayay tan iyo intaen idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh maajeen baldhiiliyo maadhiyo baluulu barkay isku soodeen ambahal ugaadhiyo bayahaa dad soo marin markay isku soodeen ambahal ugaariyo baryahaa dad soo marin on weli burlaga goyn biyuhuna qulqulaya sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo yankubu badara odnaimidanta yankubu badara odnaimidanta biligtaadi waata kagacaylka birto
This program has come to you from the Voice of America, Washington.